rea saxaabo subcounty ad isku raacay qaab in laga joojiyey laakiin sharciga waddanka u yeella jaad mamnuucka ma aha waana la gadan karaa waana gadanaynaa inta aan rabno halkani waa deegaanka asxaabitu oo ku taalo waqooyiga ismaamulka mandheera waxa ay masaafo dhan boqol iyo soddon kilomitir u jirtaa magaalada mandheera odayaasha culimada dhallinyarada iyo haweenka deegaanka asxaabitu ayaa isku raacay in guud ahaan deegaankaasi ay ka mamnuuceen cunista iyo ka ganacsiga qaadka sabkaawntu waxaan ku heshiinay qaad inaan iska joojina go-aano ayaan ka soo saarnay dadkii qaadka gadaya ayaan la fadhiisanay marxaladooyin badanaad soo maray muxaadarooyin badanaa magaaladan laga dhigay dowladayna hadday tahay national government iyo hadday tahay countiga waa kala shownay oo waa kala tashanay oo mitimo ayaan kala galnay waxaana tusnay dhibaatadaas qaad nagu haya waxayna nala garteen arrintaas inay sax tahay qaadna magaalada laga joojiyey saas darteed marka deegaankan waxaad isku raacay qaab in laga joojiyey waddo kastoo loo maraba qaad in laga joojiyey ninka haddaas fiirisa bergacaas fiirisa waxaa waaye waa wiil meeshaan tanoo qurux badan waa nool yah ciddiisa kama warqabo ilmihiisa kama warqabo ilmihiisa agownimaa islaanta ku rafaade meel meel ay ku nool yihiin maqaan walaxa dhali bergadaas meelaha keelan waa kaas salliya meelaha saaxada la dhigana waa kaas la kor fadhiya habeenii dhiraar dadka deegaanka asxaabitu ee waqooyiga mandheera ayaa ku dooday inuu qaadka curyaamiyey dhaqaalaha magaalada waxayna sheegeen inuu qaadka kaalin weyn ku leeyahay qoysburburka maadaama ragga ay dhaqaalo badan ku dhumiyaan cunista qaadka waxaa kaloo la arkay reero badan ay ku burbureen oo ku cid waayeen oo gabadh iyo wiil badan ku kala tageen oo lugaashaad cido ku burbureen oo ilmo alxamdulilaahi oo aabbahood as dhiminin ay agoonna kala noqdeen dhibibkaasna waa jiraan war ilaahay linku dhaarsiiye nin cumrigiisa lixtan ama konton ama toddobaatan aas yahay oo habeen walba loo soo hoyanaa oo wax ilaahay aad xaaraan ka dhigo cunaa oo ilmihiisku kurinaa oo ciddiisku masruufaa berin inaas baktina laasin hoohuba xataa gaalado gaalada in la dhiminaa waa ogyihiin aadba dhiminteeda wax ka horre inaad ku xisaabtan waa fiican culimada iyo waxgaradka deegaanka asxaabitu ayaa sheegay in dadka ka ganacsado jaadka ay u celiyeen dhaqaalo si ay uga tanaasulaan ka ganacsiga jaadka waxayna dadka deegaanka soo saareen qodobo ay ku heshiiyeen oo ay ka mid tahay in qofkii ka ganacsado ama cuno jaadka uusan gabarh ka guursan doonin deegaanka asxaabitu iyo go'aamo kale oo adag reer asxaab waxaan ku heshiinay qaadkii dadkii gadaay maadaama aan la fadhiisanay oon qarashaad u celinay dadka qaadka cunaaya haddii ay ka heri weeyaan ama qofkii qaab saxaaba qaad lagu arka qodobada soo socdoon sheegi doona ayaan ku heshiinay in laga sameeyo dadkaas qof qaad cunaya culummada asxaaba oo gibdhaheedii ay la jiraan oy odayaasheedii la jiraan oy dhallinyarada la jiraan waxaan ku heshiinay qof qaad cunaya inaan naag lagu mahrinin waa qodob waxaan ku heshiinay reer asxaaba haddaan nahay reer asxaaba subcounty haddaan nahay qof qaad cunaaya haddaas dhintay inaan janaase lagu tukunin qubuurada muslimiinta inaan lagu duugin waa ku heshiinay waxaan ku heshiinay qof qaad cunaaya ama qaad gadaaya haddaad bukoodo reer asaxaaba inay iskuga tegin oy tuf ugu tegin ayaan ku heshiinay waxaan ku heshiinay qof qaad cunaaya reer asaxaaba muraad haddaad sameeya isagoon bu bukin haddaas dhaha ilmaheygaan u dhaawanaa ciddiyaan u dhaawanaa haddaas dhaha waxaan ku heshiinay reer asaxaaba inaan loo tegin khaasatan dadka culummada iyo waxgaradka ah ay u tegin oo muraadkiisa ahaan laga qayb gelin dhanka kale dadka iibiya iyo kuwa cuna qaadka ee deegaanka asxaabitu ayaa ka hor yimid go'aanka odayaasha iyo culimmada waxay sheegeen in ka ganacsiga qaadka ay noloshooda ku maareeyaan waxayna si cad u sheegeen in jaadka uu yahay nooc qudaarta ka mid ah oo dalka ka baxo waxayna hadda jaadka ku iibiyaan meel ka yara baxsan deegaanka asxaabitu inay culummada ay ay ayagana iga qaldan tahay oo qaldan fikirkayga sida aan ka hadlay sidaasoo ah jaadkan dowlad wuxuu ka imaadaa ilaa maa-uwa wax meel ilaa intay iska daay mandheera uu taga meel walba saana looga gadaa meeshaana sheegaya tuulooyinka hoos imaadaa lagu gadaa tuulooyinka hoos imaada ayaa lagu gadaa dadaa ilmo ku biisho ku nool noloshooda ku xidhan tahay nin noloshiisa in la xirxidhan haddii wixii ayba ahayn wax sharciga uu diidayaba aysan ahayn sharciga gooni ee ayaga haddii waddanka ka baxsan haddii ayaga wataan waa meeshoodii laakiin sharciga wadanka u yeela jaad mamnuucka ma aha waana la gadan karaa waana gadanaynaa inta aan rabno dhaqaalo haddii lagu siiyo oo ku anfaco oo meel adi aad ka muuqato bi- noloshaada aad ku maaraysan karto waa wax wanaagsan laakiin sidii hore an- dadka naga horreeya aan ka aragnay haddii dhaqaalaha uu yahay waxna anfacaya ama wax aan wax ku dayn karna ma aha sideedaba qof go-aan u wato iyo tii ilaahay u wato way kala yihiin culummada go-aanka ayada ay wadato inta ay ayaga wataan ha ku ha ku dhaqmaan anigii ilaahay anigu unbuu wixii aan la imaado unbuu iga xisaabinayaa wix marka ayadaa haddaan dhintana ha- say rabaan ayaga ha iga ha sameeyaan laakiin ani shaqadayda waan wadan mooniga aan raba waxaa waaye walaalkay aniga waxaanay waa ka ganacsanaa inay xun yihiin xumaan iyo samaanna sharciga muslimka oo ilaahay intaan iska reeb waxay uleeyihin horta waa jirtaa mag inay xun yihiin ma og shaqo kalena ma naqaan xooladeed inaa raacana diyaar uma yani oo dhib aad sii imaado ama xoolihii qalaada dhib gaarsii diyaar umahi waa ka xamaashaa shaqo kale ma aqaana dadka usuga oo idinka hadda in soo diray oo qaadkan la jihaadaya inay reebaan rabaan hadday shaqa aan shaqada qaadkan ku hilooba ay siinayiin waxaan waxaan uga hera ay siinayiin diyaar baan u hayaa joojin karaa ilaa hadda wax waxbaba ay siinayin kuwa shalay afartanka ku la sii waa kuwaan berga waxba ma haystaan ilmahooda daynaya soo qaadanaa sooma awalna waxaan ay ka shaqaysanaayeen ma garat laakiin hadda waxba noola hayn waxba aan nala dhibin laa la xisaabtamaa qafkii usuuq ilaahay iyo usuuq dhexdooda ku jiro waa maya alla baa la xisaabtamaya taas ma maqla ilaa taas aniga hadda wax lagugu diga uma jeejinaya qaad si kastaba ha ahaatee mas-uuliyiinta dowladda ismaamulka mandheera ayaan weli ka hadlin go-aanka ka soo baxay culimmada iyo waxgaradka deegaanka asxaabitu oo ay qaadka kaga mamnuuceen deegaankaasi cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habi warbaahinta star deegaanka asxaabitu waqooyiga ismaamulka mandheera